Saacadihii la soo dhaafay waxaa magaalada Kismaayo ka daayay roobab lixaadle ah kuwaas oo saameyn guud ku yeeshay nolosha bulshada gaar ahaan kuwa barakacayaasha ah oo aan haysan guryo awood u leh difaaca dhibicda roobka iyo dhaxantaba. Roobabka ayaa ka qooyay barakacayaasha raashinkii iyo sidoo kaleeto gogosha isagoo dumiyay musqulihii. Qaar ka mid ah barakacayaasha ku nool kaamka Badar ee magaalada Kismaayo ayaa ka warbixiyay saameynta uu roobku u geystay waxayna codsadeen in gargaar degdeg ah lala soo gaaro.
waxaan deganaa buush oon iscelin karinoo roobkii u adkaysi karin guryihii carshaanka meeshay ka ahaayeen dhoobkii way ka soo daateen jeengadi saarneed kulli way daxreysatay way jajabtay way daadinaysaa waxaan rabnaa muslimka dowladda hay-adda oo iskaashadaan kaam beder inay gacan munowsiyaan maryan maxamed kaamka baahmay ka jirta sidii an arsi nin soqaadi inta nin shanti ba'yaal male roobka saa an do'oy korkaani ka do'oy daadani qaadi ma in baahanne ba'a an baahangna ma in baahangna raashinga an baahangna wax kasta in baahangna aad oo qohoota an baahanya iyo an baahangna na dhibaatayba roobka onayto oo magaalada ka da'i na dhibaatay sidiba guridii ku dumi wixii raashin yaryar nin yaalay noo qaadi noo daadii kasteed guryahan ninku dumeenba bacna maxayna sidina niisu guuri meeshi un degnayna qaadli degnayna sina niisu guuri maalan mal niishan hal bacata e sidi noo qabsati misheeg karnoon koley hay caadaha may ka codsadaane bacayaala ka codsadaana maacunga ka codsadaana wixii raashin guriga oo yaryar ninyaalay biya noo qaadi darad raashina ka codsadaana raxmatullaahi tacaala wabarakaatu anu way maryan maxamed isaaq roobaa naga da'e roobkii da'ena waxaa waaye meel adduun dhamanaha qarabi oo guryaalka biyaha daadana qaaday bacyaha eberway bac ma lahan dhib wiinaymay waa bac musqulihii meesha u qornaayan da duman daadkiyaa dumii bac la'aana nihaayta shumac anasaan hadalooy shumacaaba iyo saaran basaan caab haddii roob labaad imaado meel fadhiisanaay male shumaciina wax jajeexan way gurigaa fidsanaay gurigaasa ka qaaday guriga korkiisa saari marka dhibka waxaa weyn bacayahas iyo musqulahan iyo dudumaan roob awood badan ayuu ahaa awood leh dadkii guryo maanta oo roobkaas da'ay iska celiyaan kuma jiraan maadaama kaamku meel god uu ku yaalo wadada roobkii oo biyihii ay maraan kaamku kasoo leexday kii kaamka gudihiis ku dhacayan meel u baxuu waaye waxaa dhacay in oo guryihii biyihii ay galaan si kastaba ha ahaatee dadka barakacayaasha ah ayaa saameyn xooggan kala kulma roobabka da'aya